aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta halkan waxaa ka dhacay shir ay shireen dawladda soomaaliya iyo safiirrada deeqbixiyayaasha iyo bangiga adduunka waxa ugu muhiimsanoo laga hadlaayo waxay ahayday soomaaliya sidii looga saaciidi lahay dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca lacagta beesada iyo soomaaliya siday u yeelo lahayd hay-adaheeda maamula beesada dawladda sidii loo xooji lahaa oo loo dhisi lahaa oo loo kaalmayn lahaa inta dhismahaasi socdana sidii loo heli lahay qaab uu caalamku ku saacidi karo soomaaliya oo lacagta ay ku soo shubi karaan oo ay soomaaliya lacagaha ay ugu tala galeen hal meel oo lagu soo shuba loo heli lahaa inta hay-adihii maaliyadda ee soomaaliya ay dhismayaan hay-adaha maaliyadda ee soomaaliyana waxaan ka wadnaa waa wasaaradda maaliyadda waa bangiga dhexe waa xisaabiyaha guud waa hantidhowraha guud hay-adahaasoo ah hay-adaha ku shaqada leh ilaalinta beesada dawladda ama hantida dawladda inta ay dhismayaan oo ay hana qaadayaan in la helo qaab adduunyadu ay soomaaliya ula shaqayso taasna waxaa laysku raacay hay-ad ama qaab la yidhaahdo special financing facility special financing facility ama s f f waa hay-ad loogu tala galay in ay muddo kooban shaqayso inta hay-adaha soomaalida ee public finansiga ka shaqeeya ay xoogaysanayaan oo ay qaabkoodii dhismayo oo ay awood u yeelanayaan inay maamulaan lacagaha deeqaha ah iyo lacagaha gudahaba hay-adda cusub shaqadeeda ugu weyn waxay tahay lacagaha deeqaha ah maamulistooda waayo shaqadeeda marka maanta shirku intaasuu ku saabsanaay isfaham xoog leh ayaa ka dhacay aad iyo aadaa la iskula fahmay waxay deeqbixiyaashu halkan ka caddeeyeen taageeradooda buuxda oo ay siinayaan hay-addaas iyo dawladda soomaaliya garbistaag ay garb istaagayaan dhinaca maaliyadda iyo amuuraha la xidhiidha lacagaha cusubee iman doona waxaa lagu adresgarayn doonaa looga shaqayn doonaa khadamaadka dawladdu ama adeegyada dawladdu ay dadka siiso sida tacliinta caafimaadka biyaha iyo dib u dhiska hay-adaha ka shaqeeya ee adeeggaas guud iyo qaabayntoodii iyo xoojintoodii ayuu ku saabsanaa marka wadahadalka waa soo dhammaaday wuxuuna ku soo dhammaaday guushaas haddii aan la yidhaahdo aad iyo aada